barnaamijku waxaa barnaamijaanu bilownay bishii barakaysneed ee rabadaan bilowgeedii waxaa barnaamijaan ugu talagalnay in dadka danyarta ah aanu bishaa barakaysan ee rabadaan ku caawinno barnaamijkaasna wuxuu ka koobnaa in caagad waloo shirkadda laga iibsado bishaa rabadaan in konton shilin shirkaddu ay iska jarto gobollada dalku ka koobanyay oo dhanna waa barnaamijkaanu ka hirgelinay iminkana dee lasoo gebagabeeyey de muddooyinka ugu dambeeyeyba saaad uba tilmaantay waa wax ka socday brograam ka socday guud ahaanba somalilan waxaad tilmaantay inaad gobolada oo dhan aad ugu tala gasheen islamarkaana aad ka wada hirgeliseen shirkaduna ay iyadu iska jiraysa dhaqaalaha dhaqaale intii leeg baa lagu ururiyay haddii aad soo gebagabayseen sagaal iyo labaatanka cisho lacag ka badan afar iyo toban kun oo dollar ayaan ku ururinay lixda gobol ee somalilan iyo puntlandba maantana natiijadii ayaan ku dhawaaqnay gobolladu markaa dee kolba dabcan sidii ay u kala badnaayeen ayay lacagtay u heleenna u kala badan yihiin waxaad tilmaantay in lacag konton shilin oo somalilan ay shirkaddu iska jaraysay ma qiimo gaaro oo iyadoo koreba mise shirkadda intii qiimihii caadigi baa lagu iibinayo iyadaa dib iskaga goynaysa maye qiimo ku kordhay may jirin amaanu dul saaray ee waxay ahayd un intii shirkadda u soo xaroonaysay ayuun baanu iska jarray kontonkaa shilin caagad walba kaes mahay waa caagad waloo la isticmaalay ama la cabay konton shilin baan uga jiraynay lacagti way soo baxday islamarkaana dee soo gabagabo barnaamijkii maxaad ku hirgelinaysaan haatan dadkan waxaad hore u tilmaantay inaad dadka masaakiinta iyo danyarta aad ugu tala gasheen islamarkaana sadaqa aanaad u bixinaysaan maxaad ku hirgelinaysaan imaka tillaabaa lacagta alxamdulilah horta dee ilaahay unbaa baahida bini aadanka dabooli karaya annagu laakiin waxaan ugu talagalnay laba qaybood agoomaha ama xarumaha lagu xanaaneeyo agoomaha iyo xarumaha ama dhakhtarada lagu hayo dadka maskaxda ka xanuunsanaya labadaa qaybood ayaanu gobol walba ugu talagalnay inaanu ku caawinno markaa waad qaybiseen saaka mise waa weli waydaan hirgelin saaka waanu qaybinay afar iyo toban kun iyo saddex boqoloo dollar bay noqotay guud ahaan hargeysa oo kale shan kun oo dollar ayaanu labadaa xarumood ee agoomaha iyo dhakhtarka dadka xanuunsanaya ku jiraan aanu siinay boorame sidoo kale lacag saddex kunoo dolar gaadhaysay laba kunoo dolar gaadhaysay qaateen burcoo kale saddex kunoo dolar ayaa xarun agoomaha lagu hayo burco aanu siinay magaalooyinka kalena kun kun iyo laba boqol kun iyo saddex boqol ayay dhammaantood magaalo waliba qaadatay ilaa boosaaso ceeri gaabo laas caanood burco berbera boorame hargeysa marka alxamdulilah dadkana waxaan u mahadnaqayaa oo dee ilaahay baa mahadle mahadda aan u soo jeedinaya waxa weeye dee shicibka bisha rabadaan ka qayb galay waayo qof waloo dee caagad iibsadeeba isagaa ka qayb galay oo cabitaanka iyo isticmaalka ay isticmaaleen ayuunbaa dee suurto gelisay inaanu annaguna ay noo suurtoodo inaanu lacagtaa iska jarro de barnaamijkani waa barnaamij markii ugu horreeyey somalilan laga hirgeliyey islamarkaana shirkadda cocacola bilowday maadaama haatanba maxsuulkiisii soo baxay islamarkaana goboladiisa aad tilmaantay aad u qaybiseen goobahaasi dadka baahan ay joogaan ee gaarkaana aad ugu talagasheen islamarkaana saa kale aad qaybiseenba ma sii soconaya barnaamijkani mise waa mid bishan ku koobnaa insha allah waxaan rajaynaynaa inuu barnaamijku sii socdo sidaad u sheegtay dee s b i cocacola iminka laba sannadoodunbay hawsha ku jirtay marka waxaanu rajeynaynaa in barnaamijkaas annagu sidii runtaa fiicane intii aanu filaynay in ka badan ayaa ka soo baxday waanu sii wadaynaa waa barnaamij khayriya oo dad cid waliba ka qaybgelayso ilmaha yaree caagad cocacola iibsada dee waa uu ka qayb galay marka insha allah waanu sii wadaynaa